habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda caweyska v o a ee laanta afka soomaaliga oo idinkaga imaaneysa washington waa fiidnimo sabti ah bisha juulaay ee sanadka ka waa toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaly com idaacadda caweyska v o a ee caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caweyska v o a ee caawa waxaa ka mid ah taliyaha ciidanka booliska gobolka banaadir farxaan qaroole oo ka badbaaday qarax gaari qarxa laga soo buuxiyey oo lala eegtay kolonyo uu la socday
khasaar ayaa isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu reeba qaraxa sargixisadu ay soo maleegeen walow taliyihii ay ula dan lahaayeen qaraxa uusan wax dhibaato ah gaarin ilaahay xamdigiisna uu nabad qabo inta aan ognahay waxaa jira khasaaraha oo ku sugan ilaa afar dhimasho ah iyo dhaawaca ilaa sagaal qof oo ah u badan dadkii goobta marayey
waxaa kaloo dhegaysan doontaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe oo si wada jira uga hadlay waxyaabihii ay ka wada hadleen intii uu ra-iisul wasaare rooble ku sugnaa magaalada kismaayo
marka madaxweyne waxaan kaa rabaa shacabka soomaaliyeed iyo shacabka jubbaland baan u sheegayaa insha allah inuu ilaahay kula garabgalo doorashooyinkaas ka dhacayo magaalada madaxda kumeel gaarka ee jubbaland kismaayo iyo magaalada madax gedo ee garbaharey oo aad mas-uuliyaddeedu ay adiga toos kuu hoos imaanayso
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii martida mikrofoonka caweyska washington iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo aan idiin akhriyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab ugu yaraan siddeed ruux ayaa ku dhimatay sagaal kalena way ku dhaawacmeen qarax loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa oo lala egtay kolonyo gaadiid uu la socday taliyaha ciidanka booliska ee gobolka banaadir farxaan maxamuud qaroole qaraxa oo ka dhacay isgoyska banaadir ee magaalada muqdisho ayaa sidoo kale waxaa la sheegay ama sida wakaaladda wararka ee soona ay sheegtay in taliyaha uu ka badbaaday wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulla ayaa soo sheegaya in goobta qaraxa uu ka dhacay ay gaareen ciidamada amniga iyo sidoo kale hay-adaha caafimaadka ma jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay qaraxaasi inay geysatay madaxweynaha maraykanka jo biden oo qadka telefoonka kula hadlay dhigiisa ruushka ayaa u sheegay inuu tallaabo ka qaado burcadda internetka ee dembiilayaasha weerarada ee internetka geysta sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay aqalka cad biden ayaa sidoo kale sheegay in maraykanka uu xaq u leeyahay in dadkiisa iyo kaabayaashiisa muhiimka ee dhaqaalaha uu ka difaaco quulaysatada internetka isagoo sheegay in wixii hadda ka dambeeya ay tallaabooyin ka qaadi doonaan digniinta putin uu u diray biden jimcihii ayaa sidoo kale waxa ay ku celisay hadalladii adkaa ee biden uu isticmaalay intii lagu guda jiray kulankoodii ka dhacay geneva waxaana uu uga digay madaxweyne biden haddii weeraradan ay sii socdaan in cawaaqib xun ay ka dhalan doonto tan iyo xilligaas weerar madax furasho oo cusub ayaa oo lala xiriirinayo kooxda ravil hakin ee fadhigooda yahay ruushka ayaa sababay carqalado baahsan iyadoo aqalka kremlinka ee ruushka uu isna dafiray in weeraradaasi uu wax luga ku leeyahay booliska dalka south africa ayaa sheegay in toddobayabaatan ruux ay sabtidii xireen dibadbaxyo ka dhacay oo dibadbaxyo rabshado watay oo ka dhacay oo ka dhan ah tallaabadii xabsiga lagu dhigay madaxweynihii dalkaasi jacob zuma mudaharaadyo ayaa hareeyey qeybo ka mid ah gobolka uu kasoo jeedo jacob zuma ee kawazulo natal kadib markii uu iskiis isugu dhiibay booliska si uu u dhammaysto shan iyo toban bilood oo xabsi ah oo lagu xukumay jimcadii shalay ayaa maxkamadda sare ee south africa ay laashay codsi uu racfaan uga qaatay jacob zuma in la xiro zuma ayaa lagu xukumay xabsi kadib markii uu hoggaansami waayey amar ka soo baxay maxkamadda dastuuriga ee dalka koonfur africa oo dhigayay inuu siiyo caddaynta ku aadan baaritaanka kiiska musuq maasuqa ah ee heerkiisa uu sarreeyey ee la galay sida la sheegay muddadii sagaalka sane ee uu xafiiska joogay madaxweynihii hore ee south africa ayaa dafiray in wax musuq maasuq ah la galay intii uu xafiiska joogay ugu dambeyntiina caawa ayaa lagu wadaa in lasoo gebagabeeyo mid ka mid a dhacdooyinka ugu weyn ee kubadda cagta ee caalamka kadib markii fiinaalka ay isugu soo baxeen kooba americo dalalka argentiin iyo brazil kooba america ee oo qorshihiisu ahaa inay martigeliyaan dalalka argentiin iyo colombiya ayaa loo weeciyey dalka brazil labada xul ee caawa isugu soo baxay fiinalka ee brazil iyo argentiin ayaa waxa yihiin kuwa uu xifiltanka ugu badan ka dhexeeya ee caalamka iyadoo saqdhexe oo caawa ay isku hirdiyi doonaan dalka brazil argentiin ayaa inay koob qaadaan waxaa ugu dambeysay sanadkii kii brazilna waxaa ugu dambeysay kii xulka argentiin ayaa marna laga badinin kii kulan ee ay ciyaareen iyadoo brazilna sidoo kale tan iyo kii aan dhinacooda dhulka la dhigin leonel missina waxa uu doonayaa inuu soo gebagabeeyo abaarta koob la-aanta ee ka haysata xulka argentiin dhegeystayaal warkii dunida ee idaacadda caweyska v o a oon idin akhrinayay anigoo cabdiqaadirana waanaga intaa habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal halkaaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington aan ku bilownay siddeed ruux ayaa ku dhintay sagaal kalena way ku dhaawacmeen qarax loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo lala beegsaday kolonyo uu la socday taliyaha booliska gobolka banaadir farxaan maxamuud qaroole qaraxa ayaa la sheegay inuu ka dhashay gaari walxaha qarxa faahfaahinta warkan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle goobta qaraxuu ka dhaa waa isgoys mashquul badan waxaana ku teersan goobo ganacsi waxaana sidoo kale isgoyska banaadir ku yaala isbitaalka hooyada dhallaanka ee banaadir warar kala duwan ayaa kasoo baxaya dhimashada iyadoo goobjoogayaal yeelo caafimaad ay sheegayaan in ku dhowaad toban qof ay ku dhinteen qaraxa dhaawacna uu soo gaaro tiro intaasi ka badan goobjoogayaal ku sugan isgoyska banaadir ayaa warbaahinta la hadla qaraxa kadib
maqaayadin guurwalaasha iskale dukaanka waxaa iskale wiil walaalkey ah qabadooba way ka maqnaayeen gaariin maqaayad horta isu qarxiyay dukaanka hortiisa aakas meeshaa eber waa mujaadiino waa burburtay intaas waaye saddex qofaa maqaayada dhexdooda ku dhimataa lahay magacayga waa xasan xuseen jimcaale waxaan ahay moote daba moote wadaan ahay waxaan goobjoog u ahay oon meesha aan arkayey markaa isgoodka banaadir aan dhaafay oan dad aan bukaana waxaan u waday saamadiin u waday intaa markaan soo gooyey isgoodka aan soo gooyey ayaa waxaa dhacday intaana gaalin meesha ciidanka intaana gaalin ayaa waxaa dhacay qarax qaraxaasna oo waa qarax zaa'id ah micnaha intaan xataa mootada xataa waa waxayla noqotay way gilgilatay waan istaagay waa waxaan geeyey dadkii aan wadaan istaagka aan geeyey waa soo laabtay yar aan aqaano mooto wado oo qof waday ayaa meeshaa ku dhintay oo waxyaal ku gaartay dhimashadan arkay aniga waa siddeed qofood dhaawacana waa lix qofood intaan liga hor keenay oo meesha aan joogay mootooyinka meesha ku burburaneh waxaa waa siddeed ilaa iyo lix mooto ani mooto isbishalay ilo socotay oo iga gadaaleeday oo wax yar jaam gashay aan ka horeeyey wiilkii wato wuu ku dhintay allah u naxariisto marka waxaan leenahay gaarigii oo burburina waa kana gadashii oo yaala gaarigii ani ma arakin laakiin sida aan qiyaasayo on dina waa saaruf sida aan qiyaasayo laakiin ani ma arakin waxaan dowladda ka codsanaynaa amniga inay xaqiijido afhayeenka ciidanka booliska sadiiq doodisho oo saxaafadda kula hadla goobta mashaqadu ka dhacda ayaa sheegay in qaraxa uu ka badbaaday taliyaha booliska gobolka banaadir farxaan qaroole uuna sababay khasaare dhimashadii dhaawac soo gaaray askarta iyo dad shacaba maantay tobankii julaay abaara tobankii subaxnimo ayaa qolyaha argixisada ahaa ee hore u caadaystay dhaadinta dhiigga iyo nafta maalka ummadda soomaaliyeed waxay qarax ay ka soo xidheen baabuur ee ku soo rareen la beegteen taliyaha ciidanka boliiska gobolka banaadir qaybta guud ee boliiska gobolka banaadir oo marayey waddada ka leexata isgoyska banaadir ee aadda istaal madiino ilaa filla baydhaba xaggeeda meeshaan hadda taagannahay ujeedka argixisadu wuxuu ahaa inay bannaystaan nafta taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir ee ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo muwaadiniinta kale ee soomaaliyeed ee goobta ku sugnaa ama meesha marayay qaraxa argixisuhu ay la beegsatay ilaahay xamdigiis taliyuhu wuu ka badbaaday waluu ii jiray khasaare kale oo soo gaaray dadkii shacabka ahaa ee goobta ku sugnaa ama maraya waddada khasaaraha ayaa isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu reeba qaraxaas argixisadu ay soo maleegeen walow taliyihii ay ula dan lahaayeen qaraxa uusan wax dhibaato ah gaarin ilaahay xamdigiisna uu nabad qabo laakiin uu jiro khasaaro dad shacaba soo gaareen inta aan ognahay waxaa jira khasaaraha oo ku sugan ilaa afar dhimasho ah iyo dhaawaca ilaa sagaal qof oo ah u badan dadkii goobta marayey argagixisada waxaan leenahay hore ayaad u bandhaysateen naftiiyo maalka iyo dhiigga ummadda soomaaliyeed dee mar aan ilaahay hadduu yidhaahdo cadaaladda ayaa laidin horkeeni doona waa laidinkula xisaabtami doonaa mana qalqal gelin doonto mana hor istaagi karto shaqooyinka ummadda loo hayey in argixisadu ay qof iyo laba nagamada bartilmaameedsadaan ma hor istaagi doonto shaqooyinka ummadda loo hayo iyo xasilinta amniga geyiga soomaaliyeed gaar ahaan caasimadda iyo nawaaxigeeda horena ma ahan markii koowaad ay saan oo kale dadmaadsadaan laakiin argixisadu wax intaa ka badan ay samayn karaan ma jiro inay hadba qof gaadaan maogyihin marka waxaan u sheegaynaa in aysan qaraxyada ay soo maleegaan iyo shirqoollada ay maleegaan aysan hor istaagi doonin hor istaagina karin howlaha ummadda loo hayo iyo adeega ummadda loo hayo waa mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ururka al-shabaab ayaa muddooyinkii dambe magaalada muqdisho ka geysanaya qaraxyo isbuuci hore ayayna ahayd markii qof isku sooqra waxyaabaha qarxa u gala maqaahi lagu qaxweeyo halkaasay ku dhinteen ku dhowaad toban qof dhaawacna uu soo gaara tiro intaasi ka badan cabdulqaadir okey v o a muqdisho
ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa maanta ku tegey magaalada garbaharey ee gobolka gedo safar qeyb ka ah dadaalka uu ugu jiro xalwelidda khilaafka doorashada ee ka taagan gobolka gedo ra-iisul wasaaraha ayaa intuusan tegin magaalada garbaharey waxa uu soo maray magaalada kismaayo halkaas oo isla kulamo goonigooni ah oo xal loogu raadinayo arrimaha gobolka gedo la yeeshay maamulka jubbaland waryaha v o eda aadan maxamed salaad ayaa warbixintan ka soo diray magaalada kismaayo
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed xuseen roble oo maalmahan ku sugnaa magaalada kismaayo ayaa maanta soo gebagabeeyey safarkiisa waxaana ka hor inta uusan ka hababixin magaalada kismaayo si wadajira saxaafadda ula hadlay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen roble madaxweynaha jubbaland ayaa sheegay in waxyaabo badan ay ka wada hadleen ra-iisul wasaare roble oo ay ugu horeeyaan arrimaha amniga doorashooyinka iyo xaaladda dalka uu marayo ra-iisul wasaare waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay adiga iyo martidaada kula socotay shaqadii fiicneed ee muddadii aad joogtay ood fiisad shaqaha ku timid aad ka qabateen iyo wax badan oo aan ka wada hadallay gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ku saabsan guud ahaan arrimaha amniga ku saabsan iyo arrimaha xasiloonida waddanka waxaan aad ugu faraxsanahay dareenka kugu jira ee ku saabsan waddankaani meesha uu joogo inuu horey uga dhaqaaqo marxaladda lagu jirana in isbeddel ku yimaado waxaan rajaynayaa safarro badan oo kale inaad soo noqon doonto haddii ilaha yidhaahdo oo shaqo badan laga qaban doono sababtoo isdhexgalka bulshada iyo wadashaqodka iyo wadashaqaynta waxay asal u tahay dowladnimada haddii dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu mar walba xidhiirkooda iyo wada socodkooda uu bato waxaa la gaadhayaa guulo badan waxaa la gaadhayaa isfahan badan waxaa la gaadhayaa wada shaqayn badan iyo xidhiir fiican marka madax ra-iisul wasaare waxaan odhan lahaa safarkana ilaahay idinku nabadgeliyo waxaan idiin rajaynayaa khayr waxaan idiin rajaynayaa safar nabadgelyo ah aad iyo aad baad u mahadsan tahay kismaanyahooda ku soo dhowowa mar walba oo gurigaayo gogashaadu way taallaa kuma xidhna barotokool iyo si kale laakiin waa meel mar walba xataa buuqa muqdisho markaad gasha nasasha aadu iman karta ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen roble oo dhankiisa goobta ka hadlay ayaa sheegay in madaxweynaha jubbaland uu mas-uul ka yahay labada degmo ee ay doorashooyinka ka dhacayaan jubbaland waa maamul dowlad goboleedkii ugu horreeyey ah haddaan imid safarkayga ku saabsan doorashooyinka iyo habraacooda jubbaland waxay mas-uul ka tahay aana hoosna timaaddo labada degmo ee kismaayo iyo garbaharey oo mas-uuliyaddeeda ay qaadday dowlad goboleedka jubbaland aan kala xisaabtami doono insha allah markay dhacayso doorashada marka madaxweyne waxaan kaa rabaa shacabka soomaaliyeed iyo shacabka jubbaland baan u sheegayaa insha allah inuu ilaahay kula garabgalo doorashooyinkaas ka dhacayo magaalada madaxda kumeelgaarka ee jubbaland kismaayo iyo magaalada madaxda garbaharey gedo ee garbaharey oo aad mas-uuliyaddeedu ay adiga toos ku hoos imaanayso anigana ay tahay superfishinkeeda iyo kontaroolkeeda iyo habraaceeda aan mas-uuliyaddeeda aan aniga toos ay ii hoos imaanayso laakiin maamul ahaan aan adiga kugula xisaabtami doonno insha allah waa mahadsan tahay madaxweyne mar labaad iyo mar saddexaad soo dhoweynta qiimaha iyo qaayaha le oad noo figisay shacabka jubbalandna waxaan leeyahay dhanka kale ra-iisul wasaare roble ayaa maanta gaaray magaalada garbaharey ee xarunta gobolka gado waxaana halkaasi si weyn ugu soo dhoweeyey mas-uuliyiinta maamulka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa soo dhoweyn kadib waxa uu dhagax dhigay garoon kubadda cagta ee garbaharey waxa uuna sidoo kale booqday taliska ciidamada xooga dalka ay ku leeyihiin degmadaasi ra-iisul wasaare roble ayaa garbaharey u tegay arrimaha hergelinta doorashooyinka ammaanka iyo dib u heshiisiinta labada dhinac ee isku haya gobolkaas gado ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulka jubbaland maxamed ibraahim macalim oo afhayeenka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa warbaahinta uga warramay ujeedka safarka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee maanta uu ku tegey degmada garbahaare ee xarunta gobolka gado ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo wafdigiisii waxaay soo gaareen magaalada garbaharey oo si diiran loogu soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha iyo wafdiga la socdayba waxa ay soo dhoweyn diiran ay kala kulmeen shacabka gobolka gado gaar ahaan magaalada caasimadda ee garbaharey oo runtii iyagoo caleemo ruxaya ee ra-iisul wasaaraha soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda soomaaliya waxa uu socdaalkiisa uu qayb ka yahay socdaallo uu ku marayo goobaha ama gobollada ay doorashooyinku ka dhacayaan oo gobolkan gado ama magaaladan garbaharey ay ka mid tahay intii uu joogay ra-iisul wasaaraha waxa uu dhagax dhigay garoonka ciyaaraha kubadda cagta oo dib u dhiskiisa la samayn doono sidoo kale waxa ra-iisul wasaaruhu uu soo booqday xerooyinka ciidamada oo maaragtay halkaasoo saraakiisha uu warbixin uga dhagaystay islamarkaana salaan uu ka qaatay inta uu joogo ra-iisul wasaaruhu waxa uu kulamo kala duwan la yeelan doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada isagoo kala hadli doona arrimaha dib heshiisiinta sidoo kale arrimaha doorashooyinka iyo sidii doorashada soomaaliya ay ugu dhici lahayd si nabdoon arrimahaas ayaa ugu weyn arrimaha socdaalka ra-iisul wasaaraha haddii abaydmana inta uu joogo ra-iisul wasaaraha oo aan caawa halkan joogi doona waxa uu kulamadaasi uu sii wadi doonaa ula yeelan doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada oo runtii ay ka mid yihiin haweenka dhallinyarada iyo sidoo kale cuqaasha soomaaliyeed oo dhan ee halkan jooga ra-iisul wasaare roble ayaa lagu wadaa inuu kulamo la qaato qaybaha kala duwan ee bulshada degmada garbaharey iyo guud ahaan maamulka gobolka gado si meesha looga saaro khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya jubbaland iyo dowladda federaalka oo waayadii u dambeeyey isku hayay maamulka gobolka gado aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
dhinaca kalena iyadoo uu socdo dadaalada loogu jiro sidii soomaaliya ay uga qabsoomi lahayd doorashada sanadkan ayaa dhinaca kalena waxaa soo xoogeysanaya cabsida laga qabo inuu musuq maasuq hareeyo hanaanka soo xulitaanka xildhibaanada cusub waryaha v o eda ee magaalada jigjiga maxamed cabdiraxmaan gaata ayaa arrimahaasi iyo cabsida la qabo ka wareystay mursal sanay oo ka tirsan mas-uuliyiinta hay-adda cilmi baarista ee heritage ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho balse haatan ku sugan magaalada jigjiga marka hore doorashada wax badan ayaan ka qornay oo lix qoraal ku dhowaad oo mid weyn iyo mid yarba leh waxaan aad ugu faraxsan horta soomaliya in doorasho aadayso oo laga soo gudbo waqtigii mugdiga lagu jiray waxaan aaminsanahay waqtiga uu soo qabtay ra-iisul wasaaraha inuu yahay waqti ku habboon doorashada lagu qaban karo shan iyo tobanka julaay waxaa luulia waxaa bilaabanaya doorashadii xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka somalia waxayna ka bilaabanayaan dowlad goboleedyada baarlamaanadooda marka waxaan isleenahay midda saxda waxaa waaye wixii aan naqaanay oo ahaa dadka soomaalida haddii laga soo bilaabo arte markii xildhibaanada la xoleeyey oo ay soo xoleyeen odayaasha dhaqanka intaan ka warqabna balaaruush ma uusan jirin sanadba doorashaa xilli doorashada ka dambeysa soomaalida waxaa kusoo badanaya foolxumo oo ah in la gato codkii qofkii wax dooranayey oo qofkii wax la dooranayena uu intuu lacag soo qaato uu yidhaahdo aniga qabiilka lacag badane hal i doorto arrintaas waa arrin diiniyan qaldan wax aad u xun ah diinta islaamka ay ka digtay waa arrin caqliyan aan fiicnayn waa arrin dhaqan ahaanna wax aad u foolxun ah waa tahay arrintaasi marka dadku ay laaluush ama lacag bixin ay aaminaan saamayn nocmay ku keentaa mustaqbalka saameynteeda waa la yaqaanayo waa waxaa soo baxaya xildhibaan aan dadkii dalkii matali karin waxaa soo baxaya madaxweyne dalka iyo dadka aan meeshii la raba gaarsiin karin waxaa soo baxaya siyaasiyiin aanan ahayn dadkii dalkan iyo dadkan gaarsiin lahaa meesha loogu talagalay intay ka qaadaan meesha ay joogaan marka qofka dhakhtarka markuu aadayo jiran yahay waxaa la dhaha dhakhtarka dhakhtarka ugu fiicana la raadiyaa markii la yidhaha dhakhtar dhakhtarka ka fiicana yimid kii aad taqaano ehelku ah waa ka tagaysaa markii la yidhaha injineer guri dhisa fiicana yimid wiilkaad hadduu yahay injineer oo aad taqaano aqoontiisa inay liidato waxaad aadaysaa injineerki lawyer haddaa u baahan tahay kan ugu fiican aadaysaa siyaasigana waxaa la rabaa siyaasiga siyaasiga ugu fiican in la doorto haddaan la dooranin dal ma dhismayo dad ma dhismayo qabiilka naftirkii wax soo dooranaya qabaa'il kale waa ka haraya hadduusan nin doorkii oo qabiilkaas aanan hore lasoo marin aan lagu dooranayn kartidiisa hufnaantiisa iyo barnaamijkiisa waxqabadkiisa lacag lagu doorto qabiilkaas wuxuu ku talagalayaa ninkaas muqdisho fariisanayaa afar sano kadib uu soo noqonaya haddana codan rabaa uu leeyahy haddii kale hadduu yahay nin lagu doortay karti iyo hufnaan iyo waxqabad maalinka la doorto ilaa maalinka xilkiisa dhammaanaya wuxuu ka shaqaynaya dantii qabiilka wuxuu ka shaqaynaya dantii deegaanka wuxuu ka shaqaynaya dantii dalku ka shaqaynaya marka cawaaqibta ka imaan karta waxaa waaye in uu soo baxo siyaasi aan dalka iyo dadka iyo diintaba u fiicnin soo baxo marka waa arrin fool xun in laga fogaadaan mar kasta sheegi jirna waanu ku celinayna in laga fogaado lacagtaasna waa lacag xaaraan ah oo sun a loo dhimanayo marka in laga fogaado ayaan leenahay arrintan lacag bixinta iyo in markaasi lacag lagu raadiyo kursiga waa dhaqan soo jireen ahaa oo muddo soo socday marka in lala dagaalamo hadday tahay bulshada rayidka hadday tahay aqoon-yahanka hadday tahay culimaa udiinka idinka laftirkiina macadka ka macad ahaan macadka heritage bal door noocmaa markaa inaad ku yeelataan tooshka inaad ku ifisaan annaga hadda ajenda gooni noogama degsana laakiin inaan wax ka qornana waa suurtagal oo warbixino kooban aan ka qorno oo looga digaayo waxaan leenahay dadka soomaalida ah dhammaantooda waa inay u istaagaan culammada laga bilaabo masaajidda laga hadlo aqoon-yahanka idaacadaha ka hadlaan la yidhaahdo war waxa la kala gata ha noqoto badeeco aysan noqonayn siyaasaddii siyaasadda beec ma gasho siyaasaddii maanta la kala gato waa la yaqaana waxa ka soo baxaya wixii aan horey u naqaanay ama wax ka falxuna soo baxaya marka waa in wacyiga loo diyaariyo in uu noqdaa dadka wax dooranaya dad badan ma ah waa dad yar waay hadda oo kooban boqol qof aa la yidhi inay kasii yaradaan waa dhici karta xildhibaanka golaha shacabka xildhibaanka aqalka saragalayana baarlamaanada dooranay baarlamaanka ugu badana sagaashan dhowr qof marka waa lala gaaraa wacyigelin waa lala gaaraa in wacyigelintaas la ay ay noqoto wacyigelin ku dhiirigelisa in ay geesinimo la yimaadaan lacagtan yar oo kooban ma aha wax qofka meel weyn geenaya berri waa laga baahan kuwii lacagtii hore soo qaatay waxaa laga yaaba badankooda maanta inay daawo doonteenoo balaayo ay ka raacday marka lacagtaas waa lacag aanan marnaba lagu faa'iidi doonin ayaan leenahay marka waxaan is leenahay wacyigelinta waa muhim waxaa laga laga bilaabay heritage waxaan diyar unahay inaan wacyigelintaas door lixaad la ka qaadano
kaasi waxa uu ahaa mursal sanay oo ka mid ah mas-uuliyiinta machadka cilmi baarista heritage ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho balse haatan ku sugan magaalada jigjiga wuxuu u waramayay wariyaha v o eda ee magaalada jigjiga maxamed cabdiraxmaan gaata dhegeystayaal waxaa inaga xusuusinaa in barnaamijka elayska v o a ee baxaya isniinta soo socota ama beri dambe inuu ku saabsan yahay inuu ku saabsan yahay soo xulashada baarlamaanka soomaaliya iyo saameynta uu musuq maasuqa ku yeelan karo tayada xildhibaanada ku soo baxaya kuraasta labada gole ee sharci dejinta soomaaliya
waa barnaamij xoogga saara mawduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhegaysataan idaacadda v o e da laanta af soomaaliga ciddii uu sheego dhegaysiga barnaamijka ilayska v o e waxaad ka dhegaysan kartaan buggeenna v o e somaali dotcom haddaba ku xidhnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o e da ilayska v o e
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa soo jeedinaya oo magaalada london noogu soo diyaariyey wariyaha v o e da cabdixaafid cawil ismaaciil
si wanaagsan idinkiinba akhyaartaana dhegaysanaysa ay meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhowaada barnaamijka martida microfonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ah duuqa cusub ee loo doortay golaha deegaanka ee magaalada burco ee gobolka togdheer cabdirasaaq ibraahim cabdi hirow waxaan wax ka weydiin doonaa qorshaha cusub ee ay doonayaan inay ku hagaan howlaha loo igmaday iyo su-aalo kale marka hore waxaan weydiiyey mashruuca magaalada ugu muhiimsan ee ay ahmiyadda siin doonaan aad baad umahadsan tahay cabdi xaafid koob iyo toban cisho ayaanu haynay xilka maalintii aan loo wareegay dowladda hoose ilaa koob iyo tobanka cisho waxaan ku jirnay barashadii shaqada iyo xarunta marka dowladda hoosena adeegyada ay qabato number one waxa ugu horeeya horta adeega asaasiga ee fayadhowrka kaas oo wax badan isugu jira marka markii aanu xarunta nimi waxaanu dee laga bilaabaya mashruuca u horeeya aanu ka bilownay kow inaanu maamuldaadejin dee samayno oo xafiiskii dowladda hoose maamuldadejin samayno iyo laba dakhliga oo yaraa inaanu kordhino mashruuca markaa bulshada gaadhaya u weynaan doon inaan samayno waxa weeye kaa fayadhowrka ee nadaafadda kaa inaanu markaa ka shaqayno oo aanu ku bilowno muddada noo hadhay sanadkan ka hadhay inaanu xoogga saarno nidiba adag u taagnaanu insha allahu tacaala ku rajo weyn waa tahay waxyaabaha ugu badan cabdirasaaq aw ee ay bulshada reer burco ka- ka cabato oo ilaa shan boqol oo kun oo qof lagu qiyaasaa waxa weeyaan waa qashinka aad iminka tidhi waanu ka hadallo waanu ka shirnay waxaynu ognahay oo kale in agabka dowladda hoose ee burco ay leedahay nadaafadda hadday noqoto iskarogooyinka iyo wixii la mid ay aad u yar yihiin sidee baad is leedahay arrinkaasi suurtagal wuu idinku noqonaya arrinkaasi horta suurtagal wuu noqon karaa oo magaaladu dee aad uma weyna dadka ku nool shan boqol oo kun walow lagu qiyaaso haddana waa wax fudud oo la qaban karo laakiin wuxuu u baahan yahay in muddo qorsho ah oo dee la qorsheeyo iyo agabkii in loo helo waa dhab agabku wuu naga yar yahay iskarogooyinku kuma filla magaalada oo dhan dustbin streetka ma yaalaan dam sidekii ma hagaagsana laakiin waxaan doonaynaa inaanu step by step qalabka wax ka bedelo streetiskii aanu dhigno dustbinkii dadka aanu wacyigelino guriga dhexdiisa qashinka lagu soo maamulo oo lagu qabto meheradaha waaweyn lagu qabto qashinkii aan u kala saarno madaxyadiisii kii ahaa caafimaadka iyo kii warshadaha iyo kii sariibada iyo kii qoyska agabkii kale ee lagu qaadayena inaanu hagaajino meesha lagu soo qubayo lafteedana inaan wax ka qabno marka dadkana ayna aanu garabsano dadkoo dhan ay wax nala qabtaan marka aanu step by step lixdaa bilood annagoo garab wadna inaanu cod dii kale iyo dhaqaale kobcintii iyo agabkii inaanu iska bedello iyo caawimadii kale ee dowladdaba aanu dee garabsano kadibna aanu hadhow u dhigno qorshe qashinka lagu maamulo oo sugan waa tahay magaalada burco waa magaalo weyn ganacsatadeeda oo kale waxaa lagu xantaa inay hantidoodii iyo ganacsigoodii ay ugu badan yahay magaalada hargeysa ma filaysaan ganacsatada magaalada burco inay idinkala qayb qaadato hawshaas baaxaddeeda leh ee nadaafadda magaalada horta taa ganacsiga cabdixaafidow dee dalkao dhan baan la qabnaayo ama afrikaba badankeeda caasimaduunbaa badanka cufan marka dalkao dhan baan tan la qabnaayo in caasimadii dee la joogo laga ganacsanayo laakiin burco waa magaalada labaad ee iyaduba ugu ganacsiga badan dee dalka maadaama ay xudun u tahay gobolada bariga marka waa aad bay dadku noogu heyla yihiin reer burcana dee sida aad ka warhayso way ka duwan yihiin dadka gobolada kale ama reer togdheer waa dad aad u jecel gobolkooda degmadooda u jecel ku soo noqda fasaxyada yimaada xagaaga ka soo noqda qurbaha iyagu voluntary wax badan ku qabta adeegyo badan oo gobolka iyo dalka ka jira degmadaba iyagaa dadka reer burco ka shaqeeya oo meelo badan iyaga caafimaadkooda mas-uulka oo iskuullada macalimiinta mushaar ka bixiya oo wadooyin badan iyagaa sameeya marka rajo aad u weyn baanu ka qabnaa dadka iyaga wanaagsan waa tahay haddii aynu eegno shaqaalaha dowladda hoose ee magaalada burco waa shaqaalo badan mushaharka ay qaataan bishiina waa siddeetan dollar cabdirasaaqow waxaynu ognahay guryaha ijaarka magaalada burco ama kiradu waa boqol iyo labaatan qof dhalinyaro ah oo siddeetan dollar ku shaqeeya kiradiina ay boqol iyo labaatan tahay kuma filla taasina waxay keentaa inaan qofku shaqada dee sidii la doonaya aanay u qaban waxaana dhici karta in sagsaag iyo laalushu meesha yimaado maxaa idinka qorsho ah in shaqaalaha aad u heshaan mushahar ku filan si looga hortago in dee wax isweedaarin ay timaado horta shaqaalaha dowladda hoose dee wuu kala duwan yahay waxyuu kala leeyahay mushaharkiisuna waa kala jaad qaar baa saddex boqol oo doolar iyo wax ka badan qaata qaar baa laba boqol qaata qaar baa boqol iyo konton doolar qaata kuwa ka yarba toddobaatan kaa sheegayso marka shaqaaluna wuxuu kala baxaa shaqaale rasmiya iyo shaqaale kumeel gaadha waana run laakiin inaanay ku filayn dee badanka qaar badan oo ka mida oo aan lacagta ay qaataan baahidooda kafayn gunooyin bay iyaga laftoodu qaataan laakiin guud ahaan wuxun baa runa uun inaanay dadkani shaqada ay hayaan inkamka ka soo galaa aanu ku filayn noloshooda marka waxaan isku dayi doonaa inaanu dakhli kordhin samayno oo insha allahu tacaala mashaariicda nalagu caawiyo hadday hay-ada yihiin iyo haddii dowladdu gacantayna siisiya kabka tahay inaanu si runa uga faa'iideyno shaqaalaha inaanu si badan baa loo taageera oo shaqaalaha aan lacag ahayn oo caafimaada oo guna ah oo waxbarashada carruurtiisa oo hadday doonto kirada marka mustaqbalka waxaa ku rajo weynay inaanu marka horeysa shaqaalaha maadaama ay wadnihii dowladda hoose yihiin aanu awoodda saarna sidaanu iyaga uga soo bixi lahayn tayadooda sanad walba mushaarkooda u kordhi lahaa dowladda hoosena dakhli kordhin samayso oo ah cashuurtii inay si fiican usoo urursato oo sistamkii lagu soo ururla aanu dejinno islamarkaana eh, aanu qarashkiina dee yarayno kadibna aanu shaqaalaha iyo mashaariicda kale ka fuul yeelo insha allah waa tahay Eh, haddii aynu cabdirasaaq uga nimaadno dhinaca dumarka oo kale saddex iyo toban eh, nin ayaa tihiin oo aad adigu u tahay eh, duqa magaalada gabdho idinkuma jiraan Eh, gabdhuhu eh, baahidooda iyo weliba baahida caruurta maadaama inta badan guryaha ay dee haweenku dee hagaan eh, iyaga ayaa iska og Eh, baahiyaha eh, gabdhaha sidee baad u fulinaysaan maadaama oo xataa aydan haysan dee gabar idinkala taliso oo dee baahiyihii idiin sheegta horta baahiyuhu dee baahiyo gabdhuhu gaar u leeyihiin ma jirta baan ufal- u malaynayaa oo dee guriga dhexdiisa baahiyaa ka jira uunbay dadka jooga ka mid tahay oo carruurta iyo odaga iyo islaanta iyo dee ninka iyo aniguba dee inaanaan ku kala duwanayn baan filayaa baahiyahooda gaarkaan cabdirasaaq waan kaa dhex galay waxaan ka wadaa baahiyaha gaarka ee dumarka oo kale inta badan wax walba dee raggunbaa maamula waxay u baahan yihiin meela ay ku jimicsadaan waxay u baahan yihiin xarumo ay isugu yimaadaan waxay u baahan yihiin kilaabadan buugaagta lagu akhristo waxay u baahan yihiin waxbarashadii in gabdhaha la badiyo marka dee waa jiraan baahiyo ay habluhu gaar u yeelan karaan waa waan ognay dee baahiyo laakiin habluhu ma aha community bulshada gaar uga nool marka hore oo hadday arday yihiin dee ardayday wax la qabaan hadday qoyska yihiin qoyskay wax la qabaan hadday meelaha wax lagu aqristay yihiin dad waxay la qabaan bulshada hadday meelo lagu ciyaara yihiin iyo meelo nagu nafiso dee bulshaday la qabaan laakiin waxaan isku dayeynaa horta bal noloshii kale asaasiga in aanu wax ka qabanno kadibna aanu hadhow eh, dee goobihii bulshada samayno community centerskii laga heli lahaa dee in wax lagu aqristo in lagu dalxiiso eh, in wax lagu soo bandhigo in lagu doodo eh, in arrin lagaga eh, lagu falanqeeyo in lagu muxaadireeyo iyaga laftoodana dee eh, inay guud ahaan eh, dee doorka nolosha oo dhan iyagaa laho dee habluhu community ka socan maaha laakiin eh, dee kolleyba baahidooda waa ka warhaynaa guud ahaan eh, dee dadka aanu adeegayna uunbaanay ka mid yihiin weliba kuwa ugu mudan magaalada burco eh, in badan iyo weliba gobolada bariga waxaa la yidhaahdaa adeegyadii bulshada ee dowladdu ma soo gaadhaan En haddii aan eh, gargaarka iyo hawshu ka bilaaban magaaladana dee dibadda wax oga iman maayaan Eh, waxaan ay reer burco ka cawdaan ay yidhaahdaan waxbaa naga maqan ma u baadi doonaysaan oo halkeed tusalaan kaga maqan tusaale ahaan hadday noqoto caafimaadka hadday noqoto waxbarashada Een, horta cabdixaafid ow dee guud ahaan dowladdu eh, ka baysiisaa dowladaha hoose ee ee dalka Eh, goboladana dee iyada barasaabada u magacaabdo kolley budget bay siisaa wasaaraduhuna dee waa gobolka ugu badan ee aan sidan aaminsanahay marka hargeysa laga yimaado wasaaradaha ugu badan ee xaruuma ay ku leeyihiin marka kolley mashaariic badani dee way jirtaa Eh, baahina lafteedu way jirtaa laakiin anagu waxaan isku dayeynaa inaanu sidii hore si ka firfircoon aanu ula shaqayno dowladda ula shaqayno eh, laamaha kale kadibna waxana soo gala aanu uga faa'iideyno sidii loogu talagalay aanaan waxba ka reebin marka dee tamar darnaan dalka oo dhan ka jirta weeyaan oo inaan laga faa'iideysan waxa yimi burcana weliba dee iyo gobolada bariguba way ka sinaayeen aanay ka faa'iideysan noqon fursadaha laakiin imika waxaan isku dayeynaa anagoo iswada garabsanayna bulshadeeda inaanu barno sida looga faa'iideysto fursadaha waxna loo abto qofkii waxaysta wax loogu daro waa tahay eh, toddobaadkan eh, waxaad magaalada kusoo rogteen muddo lix bilooda inaad xoolaha kaga saaraysaan En hawshaas maxaad sidee baad damacsan tihiin inaad ku fulisaan horta xooluhu dee kuwa seeradda lagu iibiyo maaha iyo eh, kuwa kale dadka miyiga jooga ee magaalada koonaheeda degan ay haystaan laakiin xoolahaanu ka hadlaynaa waa xoolahan dee hodheelada soo gelaya ee suuqa imanaya ee bacda qofka ka- ka hadhay ee fadhaya ee sariibada soo gelaya ee iyaguna xanuunka eh, faafinaya iyaga laftoodiina dhiban ee aan daaq haysan dadkii haystana ku dhiban eh, dee digana soo kordhinaya oo meel kasta ku saxaroonaya kabadhadii ku dhex jira marka xoolahan iyaga laftooda dhibanba eh, dadkii haysteena manaafacaad badan kuma dee qabaan marka bulshadii laftoodiina dhib weyn bay ku hayaan iyo dowladdii iyo bilicdii magaalada marka waxaan doonaynaa dee dadkiina ka wacyigelinno marka hore aan bulshada la tashanno dabeetana aanu dee isla garanno dhibka xoolahan haysta iyo qoysaska laftooda xoolahan haystana dhibka ay qabaan ee aanay qurux xun dee isaga haysan iyo dee riba halkan eh, ka ciyaysa ama riyaan haysta iyo ama inta yaree dhasha dee bidhiqa yaree laga maalo marka waxaanu aamina- aaminsanahay inaanu isla fahmayno dadka laftooduna ay dhibaatada isla arkeen kadibna aanu si tallaabo tallaabo ah u qaadi doonno insha allah waxa aad eh, carabka ku dhufatay eh, marar badan maayrada magaalooyinka la doortanaa in badan ka hadleen in eh, magaalo kasta ay soo kordhinayaan bilicdii magaalada Eh, burco oo kale waxaan ka warhayaa inay ka jireen urur dhalinyaro ah waa dhowr urur runtii laakiin mid eh, haddii aan soo qabto eh, la yidhaahdo geed beer rajo beer Eh, ururkaasi waxay marar badan ka caban jireen inaanay dowladda hoose ee burco aanay la shaqaynin haddii ay noqoto inay helaan siirkii eh, dhirta lagu lagu beerayey Eh, bilic magaalo iyo cagaarna waxay kusoo noqotaa in magaalada dhir laga beero ururada bulshada ee weliba dhalinyarada ee doonaya inay qayb ka noqdaan qurxinta magaalada Eh, cabdirasaaqow eh, si firfircoon maadaamaad eh, idinka laftiinu aad dhalinyaro tihiin inaad ula shaqaysaan eh, ma ma dhici doonta haddii ilahay idmo ma dhicintooda maahe dee waabay qorshaysan tahay waxyaabaan doon inaan samayno waxaa kamid a ururka dhalinyarada burco dallada ururada oo imika samaysa dee lafteeda inaanu kobcino goobihii dhalinyarada inaanu samayno libraryadii inaanu samayno iyaga laftooda inaanu hal abuur ka ay leeyihiin u hirgelino meeshii somalilan laga dhawaaqay inaanu dib u habayno lafteeda waxyaabahaasoo dhan oo jira iskuullada laftoodii inaanu iskuul weliba library yeesho iskuul aan qol bannaan lahayn ma jire uu halkaa ku yeesho goobihii ciyaaraha iyo goobihii kulanka inaanu badin marka dhalinyaradaas oo doorka koowaad bay noo timaad maadaama boqolkiiba toddobaatan iyo saddex dhalinyaro yihiin dadka aanu kasoo dhex baxnay dhalinyaro yihiin intii aanu wada shaqaynaynay ee aanu banaanka ka wada cabanaynay aanu arrimahan falaqaynaynayna ay weli joogaan insha allah doorka kuley bay noo yihiin marka bulshada laga hadlo warbaahinta waxaa in badan kusoo noqnoqon jiray in ay maamulka dowladda hoose ee burco iyo ay isqabtaan xafladaha magaalooyinka lagu dhigayo in hoteelada xafladaha loo diido arrinkaas isaga ka waran horta arrinkaas dee isqabqabsi muu jirin laakiin wuxuunbaa jiray uun in dee laga wada hadlayay uun nidaamka anshax ama dee kulamada ay u dhacayaan marka isqabsi ku salaysnaa dee dana gaara mu ahayne laakiin dee guud ahaan dee muslim baynu nahay marka wuxuunbaa la isla eegayay uun xafladda aynu u baahanay waa nuucee marka mid may ahayn isqabsi iyo mid ay ka sinaayeen bay ahayd hudheelada magaalada iyo maamulka gobolka dabeetana ay shuruudo wada dhigteen dabeetana ay wax wada saxeexdeen wixii uun ay wada fulinayeen oo dee wax la isla aqbalay ay ahayd laakiin ay dee aanay ahayn wax dadku isku hayeenoo ama dad kala duwan oo kala dhaqana ama kala diina ama dad dana gaara isku hayay aysan cabdirasaaq ahaan adigoo hadduqa magaalada burco iyo ku-xigeenkaaguba waxaad kasoo baxdeen xisbiyada mucaaradka ah ahmiyad intee leeg baad siin doontaan inaad la shaqaysaan dowladda horta dee dowladda hoose waa adeeg bixiye waxaana ay hoos tagtaa xukuumadda sida uu dhigayo qodobka boqol iyo toban ee dastuurka qaranka islamarkaana xeerka ismaamulka iyo gobolada degmooyinka qodobka koob iyo afartan uu dhigayo waa wax ka mid a xukuumadda ama fulinta saddexdeena dhaadheer ee fulinaya sharci dejin iyo garsoor qaybta fulintay ka mid tahay oo xukuumadda ay hoos tagtaa wasaaradda arrimaha gudaha ayay toos u hoos tagtaa marka waana wax ka madax bannaan muxaafid iyo mucaarid aragtida muxaafidkana laguma dhaqo ta mucaaridkana laguma dhaqo xeer qoran bay leedahay nidaam qoran oo dejisan mucaarid iyo muxaafid midna saamayn kuma laha waa hadba dee dadka meesha joogaa sida shaqada u hanaaniya marka anagu kuma dhexmeli doono dee xisbiyo iyo arrin goob siyaasadeedna ma aha marka dee dowladda inaan la shaqayno dee xeerka iyo danta iyo institutionkaaba ku jiray wax mucaarid naga celin karo ama muxaafid nagu qasbi kara maaha aad ayuu mahadsan yahay cabdirasaaq ibraahim cabdi hirow oo ah duqa cusub ee loo doortay golaha deegaanka ee magaalada burco ee gobolka togdheer oo martiinuu ugu ahaa barnaamijka martida microfonka tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo dhegaystayaal sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay cabdixaafid cawil ismaaciil oo nala socodsiinayey barnaamijkii martida mikrofoonka markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii caweyska washington waxaa soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah lamaane cunto ay muddo quudanayeen ogaaday inay ahayd cunto si gaaro loogu talagalay bisadaha amaba mukulaasha saacadihii mid ka mida oo maran ayay tuseen oo ay yidhaahdeen angela aad iyo aad ayay u macanaa hilibkani noogu soo celi markay aragtay ee ay akhriday ayay aragtay inay de saddexdii qof ee waayeelka ahaa ay waajibkooda mariyeen cabdixakiinow cuntooyinkan gaarka ah ee bisadaha loogu talagalay xubintii hal abuurka iyo heesaaga ayaan sidoo kale idiin hayaa iyadoo aad maqli doontaan qayb kale oo ka mida waraysigii uu barnaamijka siiyey mahadgelin hore xaruntiyo boodiisiyo boodhadii xuskiisa badalaala xeebtiyo xiisaha ku buray
waxay soo martaa burco waxay martaa gebiley dhammaan barigoo dhan bay martaa waxaana kaga jirta ereyga aan ka maqsuuday dhanna baayo waa barigii fogaa baayo luqadda halkan laga isticmaalood garanaysaa
sidoo kale mahad waxa uu caawananala wadaagi doonaa islamarkaana inagula caweyn doonaa sheeko caan baxday oo loo yaqaano in cali cabdo كرتون علي عبدوي الله يلا علي عبدوي كرتون علي عبدوي قور ماينو كلنا كرتون علي عبد انتاس كرتون بكو على هيصب كرتون ما sheekadaasoo dhammaystiranna goordhow ayaad maqli doontaan barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal wakhti ku siman sannadyo badha dunidu waxa ay la daalaadhacaysaa sidii loola tacaali lahaa xanuunka covid sagaal iyo toban oo saameeyey dhinacyo badan oo nolosha ah waxaana marka laga yimaado saamaynta uu sida gaarka ugu yeeshay isu imaatinka iyo weliba barkulanadii bulshada waxa uu si gaara u taabtay nolosha dadka waaweyn iyo weliba kuwa xanuunada aan laga bogsan la nool kuwaasoo bahda caafimaadku ay si joogtaa ugula talinayeen inay isdhowraana si ay fayraska uga badbaadaan haddaba aan ku soo dhowaaday lamaane ku nool dalka faransiiska oo muddo xanuunkaasi ka dhabarayay amaba ka dhuumanayay ayaa cunto ay in muddo ah quudanayeen haatan ogaaday inay ahayd mid loogu talagalay bisadaha bukulaasha amaba yaanyuurta waa qofba sida u yaqaanee arrintaasoo markii ay yiqiinsadeen amaba ay qoyskooda ogaadeen ku noqotay mid la yaabkeeda wadata bal haddaba aan soo dhoweeyay waryahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawal ismaaciil oo sheekadan oo dhammaystiran inoo haya aad iyo aad ayaad umahadsan tahay cabdi xakiin waa hagaag bal hadda intaynaan sheekada nuxurkeeda iyo weliba aynaan gudaha usii gelin ama aynaan usii dhaadhicin bal marka hore iyay ahaayeen dadkani lamaanahay maxay ahaayeen cabdixakiinow lamaanaha ay qisadani ku dhacday waxa ay ahaayeen lamaano waayeel ah oo odaygu waa shan iyo sagaashan jir islaantiisuna waa siddeetan waxaa kaloo weherisay gabarh kale oo iyaduna ay islaanta walaala yihiin oo siddeetan aan waxba ka yarayn marka saddexdaa qof ee waayeelka ah ayay qisadani ku dhacday see u dhacday markaa sheekadan horta cabdixakiinow waddamadan reer galbeedka ah marka ay lamaano isqaba carruurta ay carruur dhalay marka ay carruurtu ka korto oo ay gaadho inta badan da'dan lagu qaan gaadho waddamada reer galbeedka sideed iyo toban iyo wixii ka dambeeyey marka ay gaadhaan way ka guuraan oo lamaanaha ayay guriga kaga tagaan lamaanahaas ayaa markaas dib u bilaaba noloshoodii iyo dee jacaylkoodii oo isku keliyeysta marka haddii carruurtii ay dhaleen ay soo booqdaan iyo haddii ay hadyad u keenaan iyo haddii ay mararka qaarkoodba dee guriga ka caawiyaan oo kale xaggooda horta waa wax aad iyo aad uga weyn marka saddexdan qof sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii ayaa waxay ka guureen magaalada shafield oo ku taalla waqooyiga dalka britain waxaana u guureen dalka faransiiska waana wax iska caadiya in inta badan dadku markay waaweynaadaan ingiriiska ay u guuraan spain iyo faransiiska iyo talyaaniga oo ay xagga ay qorax u raadsadaan marka markii xanuunka covid sagaal iyo toban uu dilaacay inan ay dhaleen oo sagaal iyo konton jir ah hooyada lafteedu dee hooyo ah ayaa u adeegi jirtay marka caadiyan inta badan adeega way u kala sooci jirtay qudrad hadday noqoto cuntada qasacdaha ku jirta adigu qaybba gooni ayay ugu soo samayn jirtay gaarba u kala dhigi jirtay si fiican marka waxa dhacay maalin maamaha ka mida sidii caadada u ahayd inay adeegii ay u keentay ay u dhigtay talaagada ugu riday kadibna saddexdii qof ee waayeelka ahaa marka usbuuc toddobadii casho marba adeega inta badan la samaystaa ama labadii toddobaadba cunto ku jirta qasacad ay roolidii dhex gashanayeen oo weliba ilaa inta badan dee maadaama lagu jiray covid sagaal iyo tobanna halkii dee dadku markii hore daasidaha iska iibsan jireen shan iyo lix iyo dersin baa inta badan dadku iibsada ama labayo toban mid ama afar labaatan xabadood marka adigu dhowr iyo toban kartoon waa la qaataa ha kartoono ayaa la qaataa marka waxaad tilmaantay in de adeega intaa la qaadanaya de qiyaastii markaa dee alaab ay muddo isticmaalaan baa loo keenay marka sidee lagu ogaaday in waxaan ay cunayeen aanu ahayn cuntadii caadiga ahayd qasacada ee bini aadamka loogu talagalay balse ay tahay maxaan ku dhaha tii bisadaha loogu talagalay markii ay inantii angela hollyway ee ay islaantiiyo dee odaygan waalidka u ahaayeen ay u timi si ay adeegii mar kale ugu doonto ayaa qasacadihii mid ka mida oo maran ayay tuseen oo ay yidhaahdeen angela aad iyo aad ayay u macanaa hilibkani noogu soo celi markay aragtay ee ay akhriday ayay aragtay inay dee saddexdii qofee waayeelka ahaa ay waajibkooda mariyeen cabdixakiinow cuntooyinkan gaarka ah ee bisadaha loogu talagalay haddaynu iyada marka hore intaynu eegnan bal dhegeystayaasha u sharaxna dadka aan ogeyn de wadankii oo kale markaynu eegno ama wadamo badan oo afrika ama de dabisada cunto caadiyaa la siiyaayo ama hilib caadiyaa la siiyaa amba sambab amba maxaanku dhaha waxbaa meelaha looga qaadaa qasaacadahan iyo baallahani maxay yihiin haddaynu cuntadaa gaar u sharaxno cuntadaa bisadaha la siinaya wax nooceeya
cabdixakiinow adiga laftaada iyo aniga laftayda ayaa mararka qaarkood dukaamadan waaweyne laga adeega markaad gasho aad is odhanaysaa waxani ma cunto dad baa talo mise waa cunto xayawaan waayo daasadaha qasacdahan iminka kalluunka iyo magaran ay ku jiraan iyo mararka qaarkood fruitka oo kale cananiska iyo waxaas oo kale daas qasacdaa lagu soo guraa waxaa jira cuntooyin badan oo qasacda ku jira oo dadka loogu talagalay sidoo kale qasacdaha qaar lamida oo hadday noqoto kalluun hadday noqoto hilib hadday noqoto buskud iyo waxyaabo kale oo dee eyda iyo bisadaha loo sameeyey ayaa qascadaha lagu soo guraa sawirka oo aad aragto hadda mararka qaarkood haddaanu sawirka oolin qofka ilaa uu iska akhriyana qascadaha kale cuntada caadiga ah cabdixakiinow kama duwana marka horta qofku markuu soo adeeganayo inuu arkaa laga yaaba lakin haddii qof inta loo soo adeega loo keeno weliba waa yeela dee iska daa waayeelkii mararka qaarkood dhalinyaradii ayaaba adigaaba shakeeyaba xataa weliba aan ku raaciye cabdixakiinow dadka qaar baa waxay ka odhanayaan marka kalluun oo kale tuunaha ayaa inta badan bisadaha loo sameeyaa dee kii kale wuxun baa lagu soo daray wax badan ba kagama duwan ayay dadka qaar ku odhanayaan marka marka waa tuuniyoo de iyagu kana bisad loogu talagalay kana maxaan ku idhaahdaa bini aadamkii loogu tala kana dadkii loogu talagalo loo farsameeyey si fiican waa hagaag cabdixaafid waxaa tilmaantay in dee sa loo kala sooci karaa ay adagto isku eeg tahay laakiinse in sawirka haddaanu qofku arag ay tahay inuu akriyo waxaa la isweydiin karaa dadkani dawalo ay dad waayeela yihiin maanay akhriyin qasaacadahan waxa ku yaala se maanay fahmin inay waxaan tahay cuntadii bisadda ingiriiska ayay ka guureen saan kuu sheegay sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii faransiiska ayay tageen waa dad waayeela inta badanna qasacdaha qoraalkoodu waa yar yahay dadku markay waaweynaadaana inta badan dee indhaha si fiican wax ogama arkaan marka xitaa inanta lafteeda angela ee adeega u keenaysay waalidkeed ayaa tiri dee inuu akhriska faransiisku uu ku adag yahay waan ogaabay tiro xitaa aniga lafteeda mararka qaarkood ba akhriskaas ii gooya laakin waxay tiri markii hooyadeed ay ii dhiibtay ay tiri hooyo qasacdahan hilibka ku jiraan noogu soo celi qasacdahan aad bay u macaanayaane waxay tiri waan isu kaajigaaray bay tiri qosol waxaase la siyaaba bay tiri kartuuskaa dhan markay dhammaynayeen miyaana marnaba xitaa dee dhadhanka iyo aragga midna miyaanay miyaanay miyaanay dareemin waa iska fahmi kartaa
de marka marba hadday qiyaasta cabdixaafid mar hadday warramayaan oo ay de saa uga sheekeynayaan dee waxba kumay noqon waxba kumay noqon bay ka dhigan tahay maalina kumay xanuunsan waxbana kuma noqon maca way ka heleen maadaamay dalbadeenba in loogu soo celiyo
marka waxay leenahay dhegeystayaasha aadaa la yska akhriyay yaan cuntada lagu gurinun yaan lagu gurin de welina wa de waana jiraan dad soomaaliyeed oo badan oo xitaa yurub lafteeda marar badan dee wax iibsaday ay wax moodayeen barnaamijyada kale ayaynu kaga sheekayn doonaa aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadaasi inala wadaagayay halkaaad nagala socotaana waa barnaamijkii caweyska washington markanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii labaad ee waraysi uu barnaamijka caweyska washington siiyey fanaanka mahad maxamed nuux oo ku magac dheer gelin hore isagoo qaybtanna mahad inagula wadaagi doona sheekada caanka baxday ee la yidhaahday in cali cabdo iyo weliba qayb ka mida heesaha uu qaado waraysigan oo isagoo magaalada hargeysa ku sugan uu dhowaana mahad iigu warramay khadka telefoonka ayaynu ka sii anba qaadi doonnaa halkii uu toddobaadkii hore inoo taagnaa waynu usoo noqonay dhinacan heesaha heesahaagan iyo weliba kuwa hore qaacigaad qaado ee iyagana aad aad dib dhegeystayaa ama bulshada aad u xasuusiso laakiin haddaynu galno marka laga imaado hibada ah inaad heesii qaadayso adiga aad samaynayso waxaa jira iyagana sheekooyin baa jira oo dhinaca waxaa tahay qof bulshada aad ugu dhex jiro aad u furfuran qisooyin ka sheekeeya sheekooyin cajiiba bulshada la wadaaga sheeke waxaa jirta aad u qosol badan oo la yidhaha ina cali cabdo sheekada haddaynu eegno ina cali cabdo xagee ka timi
weli horta ku warramo sheekada nolosheeda sheekadii igu yaabka badneed wax yaroo ma jirtaa aad sibiqaas kaga tiraahdo laakiin kuna sal weynaataan halka ila martay faritog dheer bay kula xushabaan maqli jiray haye inaan sheegin horta sheekada iyo ciddii halkan ka helay burcan jooga markii aan sheekada maqlay laakiin saameynteedii baan kugu sheegayaa sheekadaas dad baa isku dilay inan baa lagu dilay sheekada naftigeeda heestaa haye heesta waxaa la yidhahdaa kaltuun cali cabdo mhm.
gabadh baa waxay jirta marka inama waxaa jira gol janno deganoo waxay daawanayeen fiidoogaygii heestii bay la qaadayeen inan baa soo agmartay inanta shan waxaa la yidhahdaa ina cali cabdo heestii bay ku luqaynayaan ina cali cabdooyey ina cali gabadhii dawata waad garanaysa gabadh inama hormaraysana way ku qajishay way cayday kabayba ula baxday ina iyada loo jeedo way haysataa mid ka mid a inamadii baa soo dhaqaaqa gabadhii buu dhirbaaxaya waa sheeko waa real anaa bas yani waa yani ilaa ilaa gurigoodii baan tegey dabeete waxa dhacday een, gabadhii de gabadh nin walaashii la dilay wuu xanaaqaya gabadhii oysa guriga tagtay inankii baa loo yimid ilkaha lagu dhuftay waxa la isku dilaynaa iyadana may ahayna show sheekadan ina cali cabdo ubu dhegeysanayeen ka daawanayeen moobil marka waa saamaynta yeelatay baashi waa saamaynta ayaa ha waxa kale igu yeelatay maalin baan anoo hooyaday wada een, meesha supermarketka een, indhabirta ayaan noo ka soo baxayna caruur yar baa igu soo rawaxday labayo tobankii duurnimo iskuullada haye ilaahay baa yaabin kara daaqad daaqad dumay kuri kala soo baxeen i think waxay ahaayeen eh, form three form three-yo, dhalinyara heestii balbas loo adiga kugu qaylay ka war inaa ay kaltuun cali cabdo iyo wakaa kaltuun wak ilaahay baa yaabi keenay hooyadii wargiya wargi wargi wara xalma ya
marka sheekadii baa adag kugu sawrantay magacii ayma kamaba diido magacii anoo suuqa maraya rag iyo dumar waxaa leeyihiin waxaa leeyihiin anoo nina kaltuunay kaltuun cali cabdo kaltuun laymiina baa odhan karo iska qoslaa magacii baa igu soo wareegay gil hore kaltuunay qoray ku yaadha qoray gil hore ku yaadha heestaasi marka waxaa leeyahay sheekadaasi sheeko waxay noqotay cajiiba marka aynu isbaraxna ina cali cabdo maxay ahayd marka ina cali cabdosaan kasoo sheekey hore uga soo sheekeeyey nin xildhibaan xildhibaanadii hore kow la doortay ka mid ahaabaa sheekadan sameeyey xilliyadii lasoo kala qaxay ee 1997 baa haydee hargeysa dagaalada sokeeye ka dhaceen daroor buu joogaa ninku nin waxaysan jiray buu hayo joogay bal- een, ka yimid sacuudiga Mhm.
dabeetoo daroor buu tegey daroor buu ninku tegayo dee marka qo- la la sanadii laba sano meelaha la joogo qofka wuu- waxbuu waayayaa marka sheekadan iyadoo laiska fadhiyo qaxootigii halkii een, geed hoostii ayaa inan baa ka imanaya sacuudiga maala casiir ah de qofka markaad qaxootiga joogto aalaaro qofka yaree ka yimaada iska daa sacuudigaas qofka jabuuti kaaga yimaadaa wuu ka nuurayaa uu ka qurux badnaanaya dadkan diiftu ka muuqatay qaxootiga haye inankiiba meesha kasoo baxo iska buuran waa la eegaayo inankiiba qoladu yimid asalaamu calaykum calaykum asalaamu nimayow inaad tilmaantaan la rabaayo maxaa dhacayo nin waxaan doonayay buu halkan waxaan imid inaan guursado waa las wareysteen ayaa tahayo ina hebelo waa las garta kii meesha joogay bay is wareysteenoo kiibaa ku ilow ashirin afartan sano meesha jooga sacuudiga wuxuu gartay walaaladii soo fadhiisa adeer maxaa doonaysayo markaas wuxuu yidhi, "Nin hees baan doonaya in gabadheeda loogu sameeyo dabeeto dee waa anigii adigiyo meel fadhino is garanayno laakiin aan u wadanno uun iska kaftan dee soo kan awaankii bay ku laadeen ninkii meesha fadhiyey ninkanaaba heesaa aad iyo aad waa dee maaha awaan maaha laakiin in yaroo wuxuu isku dayaa kamanka kamanku yara yaqaanaa aad iyo aad ninka naanaysa imika imika haddana sheego la garanaya sheekooyin qisooyin badan buu leeyahay dabeeto xeebta maskeyda bisaaransanayd waxay islaadeen mashruuca yar yaanayda dhaafin dee soo kan awaankii halkiiba dhiilkii lagu galay waa la kala gooyey lacagtii baa la kala qaadanayaa wuxuu ku dhiniyo arooskaaga waa goorma iyo dheydkaa wuxuu ku dhiniyo heestaan samaynayaa waxay mari doontaa process saddex laxankaa la saaraya saddex midhahan abuuraya saddex waa waxba la tijaabinaya maalintaa tobnaad ku beeg haye maalin tobnaad buu ku beegayaa wuu iska ilo lacagtii markii loo dhiibay ayaa ugu dambeysaba warya waa calinkan wuu iska tegey wuu ilowla lacagtii mu doonayay haye inankiiba ninkii doondoonayna ninkii hebel ahaaye halkan joogay waa- meeshan waa tuulo waa laswada garanaya ninkii baa la raadiyey markay galabta ka- markay caawa kale arooskii tahay isaga horda lasoo toosiyey isma dhiibinba warma adigiiba haa heestiiba caawa wa diyaar baan ahay welina mari marka inta badan waxna ma samaynin waxba muu samaynin laakiin caqli buu keeni doonaaye ninkii wuu soo raacay marka beryihii hore aroosyada waa la samayn jiray arooska waa la raaci jiray marxiiska asxaabta way la qareen jireen way la xiirin jireen way la fadhiisan jireen markuu aroosku yahay lagama hari jirin ninkii sidii baa lagu soo kaxaystaa aduu haye heestii baa laga rabaa dee uu iska fikirayo waxa la sameeyey meel yaroo dargada ahoo jiinkii baa lasoo qaatay oo nin sacuudi ka yimid baa gabadha guursanaya moogta haye dabeete markii arooskii lasoo galay ayaa isagoo kamankiistuu soo gelaya meesha aroosadii arooskii oo fadhiyo sacab baa loo tumo waa la garanayaayo intaanu ka- kamanka bilaabin ayuu wuxuu ku odhanayaa arooskii buu kii arooskaaba dhigta u dhawin waxaa ku leeyahay, waxaan ku weydiiyey xaaskaaga magacii haye haye ninka ninki- ninkii arooskii baa yaabayso nin ninkan toban cisho horteed warka kala qaadatay oo maxay ku weydiinaya oo miyaana kuu sheegin adigu ii iska daayo ii sheeg imika magaceedu sheeg markaasuu ku yidhi kaltuun markaasuu ku yidhi kaltuun ayo markaasuu ku yidhi kaltuun cali cabdo okay kamankii buu iska bilaabanaya dabeetna wuxuu yidhi heestan waxaa la yidhahdaa kaltuun cali cabdo anigaa laxanka leh marka laxanka wuxuu ka soo qaatay heese qaraamiya jiri jiray marka waxaad garan doontaa markaan luuqdayda qaadno midhaha wax arooskaa loo wax loo sameeyey aroosada dhegeysi wanaagsan hees buu bilaabaya kaltuun cali cabdooyey kaltuun cali cabdooyey ina cali cabdooyey dadkii sacab kaltuun cali cabdooyey alla ina cali cabdooyey kaltuun cali cabdooyey goormaynu kulanaa kaltuun cali cabdo intaas kaltuun bu kucel heesba kaltuun ma dhaafayso intaas uba macaa kooras macaa wax walba ka dhigaya de wax walba heesi arooskii baa saaga markaas wuxuusna wuu kugu fahmay kaltuuntii buu bedelayaa alla kurus cali cabdooyey kurus cali cabdooyey kurus cali cabdooyey alla kurus cali cabdooyey
dhan
dusaaga wuxuu ku yidhi waryaa kuli horta ninkan waa awaan baahin ba meesha noo geysee ya ya heestu kaltuun mooyo kurus ma dhaafso magaa gebigeeda waa intaasuba kusoo koobaya ileen meeshu markaa waa golo kafuul ina cali cabdooye goormaynu kulanaa waa golo kafuul meeshu buu ku sameeyey hayo dadkuna de dadkuna miigaa la joogaayo dadkuna miigaa la joogaayo mar dareensana waxaanu magaca kaltuun iyo muusiga la tumayo mabsuudka iyo heesta gabadhaa loo sameeyey baa la leeyahay isna intaasuba ku celceliya maanta oo dhan ninkiina waa fahansan yahay ninka odagaa xoolaha laga qaaday maxaa mu fahmin marka dambe kaltuun raaciye kurus ugu daray mabsuud buu yahay de isaguba laakiin de hees marka la sheegay hees dee ma gelayso formuladani anyway waanu u heestay dadkii wuu u raxay magacii gabadha wuu ugu daray yah sidii buu sidii buu isku baxnaaniyey ninkii marka annigaas caqli buu keenay caqli buu keenay caqli horta sheekada saasay ahayd aad iyo aad aad iyo aad waa sheeko aad u cajiiba mahad dabcanna saa tilmaanteen adigana saameyn kugu yeelatay qof kastoo maqlaana oo aad ugu qoslayo oo kaltuun baa lagu yeeray dadka kaltuun dadka igu ornay kaltuun hoteelan ku jira markaan iminka ka soo baxayay ayaa inan dhalinyara iga soo baxo wallahi kaltuun cali cabdooy igu yidhi oo markaasuu mooday inan inan ka xanaaqayo arwala raalliha buu yidhi kaale kama xanaaqsaday baa kuli waxaan anaa idhi igu yeedha ana habi ku ah
marka marka waa masahala haddaanay kurs cali cabdiwanaan odhan qaarba kursi igu dhahda qaarba igu dhahda kaltuun qoloba waxay ku tidahdaa waagaag maad haddaynu ka nimaadno dhinaca sheekooyinka waan heesaha agi dib ugu noqdo hees kale waxaa jirtan iyadana lababa la isu raaciyey gabadha waa mida biladiina way qaadatay haddana quruxdiina way qaadatay tartanka gabadhaa ku guulaystay biladii quruxda qaadatay heestaasi qisadeeda iyo goortay soo baxday waxay soo baxday sanadkii hore waxaa iskale cabdilaahi xasan geni isagaa isagoo maraykanka joogay igu soo casuumiyey heestaa ii soo diray laxanka isagaa leh aniga waxaan leeyahay codka muusiga dananayana waxaa isku kala bixiyey ustaad bulshaawi isna aad baan u salaamaya istaadkaas ku kala bixiyey muusigeeda waxay ku bilaabataa iyadoo haddaan inta ka horeysa ka taabanno waxay ku bilaabataa waxay tiraahdaa xaruntiyo boodiisiyo boodhadii xuskiisay batalaala xeebtiyo xiisaha ku buruuray xidigta bidhaantay bil xalayta dhalatay biladii xishoodkay xurashadii barbaartay dhaxsaanay gobaadey halkaasay maraysaa waxay soo martaa burco waxay martaa gebiley dhammaan barigoo dhan bay martaa waxaana kaga jirta ereyga aan ka mabsuuday dhanna baayo waa barigii fogaa baayo luqadda halkan laga isticmaalo garanaysaa dhanna baayo haw kacin ilaa boorama ilaa baayo intaasay u dhexaysaa bilada quruxda caasimadu kusoo katimaya waa hargeysa waa gabiile waa burco waa bariga oo dhan ilaa baayo marraa waaxid marraa waaxid waagaag dhegaystayaasha ayaynu u gudbin doonaa iyadana heestaasi nala maqli doonaan
xaruntiyo boodiisiyo boodhari xusgiisa batala'aala xeebtiyo xiisaha ku buuray xidigta bidaatay bilxalayta dhalatay biladii xisoodkay xulashadii barbaartay badbaadoy xanaanood xila lagu baraaray bidaatay bilxalayta dhalatay biladii xisoodkay xulashadii barbaartay
aad ayuu u mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo nala socodsiinayey barnaamijka cawayska washington heestaas ayaanu kusoo afmeeraynaa idaacaddeenna caawa waxaa idinla socodsiinayey anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab tan iyo kulanti dambe nabadgelyo